raxmaani raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duurnimo ee idaacadda dalsan qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah
ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalk soomaaliya xamse barre oo maanta xilka kala wareegay ra-iisul wasaarihii hore ee maxamed xuseen rooble wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya oo maanta hortegaya golaha shacabka su-aalana laga weydiinayo arrimaha maaliyadda dowladda
dowladda federaalk oo sheegtay in laga cabsi qabo in dad badan ay haraad iyo gaajo ugu dhintaa degmada xudur ay ka jiraan abaaro baahsan
guddigii baarista weeraradii lagu qaaday beerta nabadoon yaasiin ee magaalada gaalkacyo oo natiijadii ka soo baxday baaritaanka u gudbinaya maamulka puntland
muwaadin soomaaliyeed oo horey uga tirsanaan jiray booliska minneabolis oo laga sii daayay xabsi uu saddex sano ku xirnaa
dowladda federaalk oo ciidamo miina baaris ah u dirtay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo ay ka socdaan howlgallo ka dhan ah al-shabaab
ciidanka booliska oo howlgal rasaas iyo dad lagu soo qabqabtay ka sameeyey degmooyin ka tirsan gobolka banaadir
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha lixaad sanadka labada kun labaiyo labaatanka haatanna u diyaar garoowa dhegeysigii warkeeniyo duhurnimo oo dhammaystiran
ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalk soomaaliya xamse barre ayaa maanta xilka kala wareegay ra-iisul wasaarihii hore ee maxamed xuseen rooble sida warkan uu ku faahfaahinayo xuseen washington ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta oo talaadaha lagu wadaa inuu xilka si rasmi ah ugala wareego ra-iisul wasaarihii hore xukuumaddii xilgaarsiinta ahayd ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ka oo muddo hayay xilka ra-iisul wasaarnimada ee xukuumadda islamarkaana dalka kasoo gudbiyey marxalad kalguura uu ku jiray isagoona qabtay doorashooyinkii dalka ka qabsoomay qabanqaabada munaasabada xil wareejinta ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda xamse cabdi barre ayaa haatan ka socota xarunta madaxtooyada soomaaliya waxaana la filayaa in waa saacad kadib uu xilka si rasmi ula wareego ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda xamse cabdi barre kaasoo shan iyo tobankii bishan u magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xas waa aan irahday bishii hore madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyadoona shan iyo tobankii bishan sidoo kale loo dhaariyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kadib markii baarlamaanka soomaaliya uu hortegay sidaasina lagu ansixiyey waxaana ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda markii uu xilka la wareegay horyaala asigii iyo xukuumadiisa shaqooyin dhowr ah oo laga sugo inuu soo dhiso xukuumad tayo leh ra-iisul wasaaraha cusub xamse cabdi barre ayaa baarlamaanka ka hor sheegay inuu soo dhisi doono xukuumadda lagu waa uu kusoo xulay khibrad iyo waayo aragnimo isagoona intaa ku daray in xukuumaddiisa ay arrimaha ugu waaweyn ee diiradda saari doonto ay tahay gurmadka abaaraha iyo sidoo kale xaaladaha amniga dalka wuxuu sidoo kale ra-isul wasaaraha xukuumadda tilmaamay in uu wadatashiyo la sameyn doono dadka soomaaliyeed isagoo tilmaamay inuu soo dhisi doono gudiyita wasiirada kuwaasoo noqon doona sida uu tilmaamay kuwo lagu soo xelay khibrad iyo waayo aragnimo ra-iisul wasaarihii hore xukuumadda xilgaarsiinta aheyd ee maxamed xuseen rooble ayaa intii uu dalka hayay waxa uu qabtay oo shaqooyin dhowr ah oo ka mid aheyd sidii dalka loogu soo gudbin lahaa marxaladii kala guurka ahayd sidoo kalene waxa uu tilmaamay waa sidoo kalene waxaa lagu bogaadiyey doorashooyinka uu dalka kasoo qabtay iyadoo sidoo kale uu haatan dalka soo gaarsiiyey heer uu madaxweyne dalku yeeshay iyo ra-iisul wasaare cusub iyadoona maanta la filaya inuu xilkaas rasmi ah uu wareejiyo ra-iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre oo shan iyo tobankii bishii lasoo dhaafay ee may magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud
mahadsanid xuseen wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa maanta uu hortegay golaha shacabka waxaana su-aalo laga weydiinayaa arrimaha maaliyadda dowladda sida warkan ay ku eegeysa waryaheena ilhaan mustaf nuur
xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta yeeshay kuli- kulan muhiim ah oo ku saabsan akhrinta labaad ee miisaaniyadda dowladda ee sanada labada kun iyo labaiyo labaatanka wasiirka maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa hortegay baarlamaanka golaha shacabka iyadoo su-aalo laga weydiiyey arrimo ku aadan miisaaniyadda dowladda xildhibaanada ayuu kaga warbixiyey arrimaha miisaaniyadda waxaana intii uu baarlamaanka ka hor hadlayay uu carabka ku dhuftay in sanadkii hore ay wasaaraddu samaysay xisaab xir taasi oo xildhibaanada qaar ay su-aalo geliyeen wasiir cabdiraxmaan beyle ayaa sheegay in aysan jirin xisaab xir ku maqan wasaaradda maaliyadda isagoona ku eedeeyey baarlamaanka hore in aysan sameynin xisaab xir adduunyada oo dhan baana o- ku oranaysa tuug tuug dhale haddii aysan dowladda xisaab xir sameynin ayuu yiri wasiir cabdiraxmaan ducaale beyle oo ka hor hadlayay xildhibaanada golaha shacabka sidoo kale xildhibaanada ayaa wasiirka weydiiyey su-aalo oo oo muhiim ah oo ku aadan arrinta maaliyadda iyo sida ay wasaaraddu u maareysay intii uu xafiiska la fadhiyey waxaana wasiir beyle uu ka jawaabay su-aalaha ay xildhibaanadu weydiiyeen kuwaasi oo qaarkood ahaa kuwo aada u xasaasi ah kulanka maanta oo diiradda lagu saarayay akhrinta labaad ee miisaaniyadda ayaa horey xildhibaanada loogu wargeliyey in ay ay soo xaadiraan waxaana haatan xarunta ku sugan dhammaan guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada baarlamaanka
ma waxaa loo malaynayaa tolob tolob waxaa loo malaynaya haddii aan mar keliya xisaab xir samoynayno in waxaasoo mashaariic iman lahayd ma u malaynayno in waxaasoo budget support iman ma u malaynayno albaabtaa lagaa xidhan wan year haddaad ka tagto soddonka bisha haddaad gudbin weydo yaa tuugtuug dhale baa lagu odhanaya adduunka oo ba- ba- dhan baa ku odhanaya waxbana lagu siin maayo ma waxaa suuragala billion three hundred million in laynoo ansixiyo oo layna siiyo iyadoo budget iyo- iyadoo maqan yihiin ma garanaysaa xisaab xidh maqan yahay xisaab xidhku waxa weeye kiiga governance wey good governance marka ma maqnaan karo kaasi waxaan waxaan gudbinay bisha soddonkeedii bisha afraad soddonkeedii kabinetka waxaan u gudbinay bisha labiyo tobnaad toddobiyo tobankeedii taa lafteeda oo habsaantay hanti dhowruhu warqadu u soo qoray baarlamaankii uu leeyahay waqti dheeraadaan u baahanahay sagaal sagaashan maalmood baan u baahanahay warqadeediina waan haynaa intaa kadib waa anaga dib noogu soo gudbiyey annaguna waxaan waxaan kaabinetka u gudbiyey markaa toddobiyo tobankii bishii labaiyo tobnaad labaatan labaatan ayaan u gudbinay golaha waxaa loo gudbiyey bishii labaiyo tobnaad soddonkeedii labaatan labaatan baarlamaankii tobnaad ayuu la yaalay wala yaala oo annaga xisaab xidh naguma baaqan karo maxaan meesha ka joognaa haddaan xisaab xidh ka helin maxaan meesha ka joognaa ma wasaarad maaliyadeed baa furnaan karta haddaan xisaab xidh la keenin it's so easy dadku inay xisaab xidhkii lama keenin oo dabeetana ay rabo kale ka raadiyaan wax laga raadiyaa meeshan ma yaalo xisaab xidhkii waa la keenay xildhibaanaday la yaalaan ee baarlamaankii tobnaad bay la yaalaan waxaan ku talinaya anuu guddoomiye maanta xisaab xidhidoo dhan way yaalaan marka ugu horeysa ee committee la sameeyo ama tan kumeel gaarkiiba ha samayso inaan meel isugu tagno dokumentkii oo dhan way yaalaan aan isla habayno jarajarada ugu dambaysa ka saar Ya, taasi horta waa taasoo waxaan doonaya in layla ogaado dokumentiina waa kuwan odayaashana waan siinay waa wixii loo baahanya kalena waa samayn doona marka arrintaa body to rest inaan meel ku ogaano maaligna wey xisaab xid halkaasuu yaalla baarlamaanka tobnaad buu la yaallaa waxaan kusoo gabagabeynaya
dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in laga cabsi qabo in dad badan haraad iyo gaajo ugu dhintaan degmada xudur oo ay ka jiraan abaaro baahsan cabdisalaan joolo shaakir ayaa faahfaahinaya warkan xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in cabsi xoogan hadda ay jirto oo ku aadan in laga cabsi qabo in dad fara badan gaajo iyo haraad ay u geeriyoodaan qaybo ka mid a gobollada dalka gaar ahaan degmada xudur ee gobolka bakool wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cusmaan abuukar dube oo ka mid ahaa wafdi halay shalay halkaasi gaaray ayaa waxa uu sheegay in cabsi xoogan ee hadda ay ka jirto deegaanka ama degmada xudur ee gobolka bakool oo ku aadan in dadka gaajo iyo haraad daran ay u geeriyoodaan wasiir cusmaan dube ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in gargaar la gaarsiiyey dad aad u fara badan oo abaar daran hadda ay ku dhufatay qaybo ka mid a gobollada dalka gaar ahaan degmada xudur ee gobolkaasi bakool waxa uuna sheegay in laga cabsi qabo in dad fara badan gaajo iyo haraad ay u geeriyoodaan qaybo ka mid ah degmada xudur ee gobolka bakool waxaanu ku nimi shaqo iyo amar ka yimi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uu naamray in gurmadka abaaraha laga dhigo mugnaanta koowaad ee qaranka arrimaha xuska xorriyadda lagu wado gacanta labaad gacanta koowaadna loogu gurmado dalka sidoo kale waxaan wargelin soo siinay madaxweynaha stateka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen waxaan uu sheegnay inaanu xudur xudur tegayno markaan xudur tagnana aan gargaarkaa geenay duruufta hadda aanu dadkii aanu la kulannay ku aragnayna xanuun gaaraynu kusii daartay xudur waa ma- waa magaalo madaxdii gobolka waa magaalo qadiim ah waa magaalo diimeed waa magaalo dhaqan waa magaalo wax soo saar waa magaalo tacab waa magaalo xooleed maanta dadkii aanu soo aragnay in waxaa ka muuqatay duruuf weyn quruxda asalka ah waad arkaysa laakiin waxaa ka soo horreysay macaluub iyo gaajo iyo werwer iyo iyo iyo dhibaato ay keentay duruufta ayaa waxay qarisay quruxdii iyo qiimihii ay u dhasheen wayna taabatay shan wax baa ku kulmay dalka oo dhan abaari waa ka jiraan laakiin magaaladan waa ka saxag jirtaa dalka oo dhan jamhuuriyadda oo dhan abaar baad haysata xun weliba laakiin gobolka bokool waa ka saxag jiraan degmadana waaba kasi ugu sii liidataa laba kun iyo labaatan iyo kow sanad iyo lix bilood ka hor ayaan anigu golaa wasiirada keenay ajande aan leeyahay xudur ha loo saaro guddi gaara oo soo baadhe laba iyo toban sannadood waxa ay cunaqabatayntu u saaran tahay rikoorkay ku jirtaa qaarkaa
guddiga baarista weerarkii lagu qaaday beerta nabadoon yaasiin ee magaalada gaalkacyo ayaa natiijadii kasoo baxday waxaa markaasi ay u gudbiyeen maamulka puntland sida warkan uu ku eegayay waryaheena cali aadan guddi ka kooban lix xubnood ee xukuumadda puntland u xilsaartay xaqiiqa raadinta dhacdadii beerta nabadoon yaasiin cabdisamed ee magaalada gaalkacyo ayaa dowladda u gudbiyey natiijada kasoo baxday baaritaankoodii warbixintan ayaa lagu soo bandhigay khasaaraha ka dhashay dhacdadaas iyo cidda mas-uuliyaddeeda leh waxaana guddiga ku taliyey in dowladda ay bixiso khasaarihii meeshaasi ka dhacay naf iyo maal islamarkaana raaligelin ay siiso dadkii waxyeelada ay soo gaartay warbixinta guddiga ayaa lagu sheegay dhacdadaasi inuu ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada b s f ta ee ilaalinaya goobta halka ay ku dhaawacmeen nabadoon yaasiin cabdisamed taliyo ku-xigeenka qeybta booliska gobolka mudug gaashaanla dhexe cabdisaciid xuseen jaamac koomaad iyo askar kale oo ka tirsan ciidamada b s f ta guddiga ayaa sidoo kale caddeeyey in dhibaatadii halkaasi ka dhacday ay mas-uul ka yihiin taliyo ku-xigeenka qeybta booliska gobolka mudug ee dhaawacan ja- gaashaanla dhexe cabdisiciid xuseen jaamac koomaad iyo taliyaha saldhigga sinai ee magaalada gaalkacyo laba xidig leh siciid salaad koowado baaritaankan ayaa lagu lifaaqay dhammaan caddeymihii laga qoray dhinacyada kala duwan waxaana taliska booliska lagu baaqay inay tallaabo ka qaado saraakiisha ku eedeysan inay mas-uul ka yihiin falkaasi
muwaadin soomaaliyeed oo horey ugu xirnaan jiray booliska minneabolis ayaa laga sii daayay xabsi uu saddex sano ku xirnaa suleybaan xuseen alcadaal ayaa faahfaahinay
askari hore oo ka tirsanaa booliska minneabolis oo doogtay haweeney aan hubeysnayn sanadkii laba kun toddobiyo tobankii ayaa laga sii daayay xabsiga kadib markii uu ku jiray xabsiga muddo saddex sano ah sida lagu sheegay diiwaanada waaxda asluubda ee minnesota maxamed nuur oo soddon iyo sano jir ah aslahaana ka soo jeeda soomaaliya ayaa bishii abriil sanadkii laba kun sagaal iyo tobankii lagu helay dembi dil doogasho ah oo lagu dilay justin rusiski taas oo dul- oo dilkeedu uu dhacay markii ay xiriir la sameysay booliska habeennimadii bishii julaay shan iyo tobankeedii sanadkii laba kun toddobiyo tobankii si ay war- si ay uga warbixiso weerar ka dhacay meel u dhow gurigeeda kiisku waxa uu caro ka dheliyey maraykanka iyo rusiski oo ay asal ahaan ka soo jeeto australia waxaana uu sababay in taliyihii booliska magaalada uu is- uu iscasilo xeerbeegidda maraykanka ayaa markii hore askarigan ku xukuntay labaiyo toban sano oo xabsi ah balse markii dambe ayay maxkamaddu sheegtay in aanay jirin caddeyn ku filan dembiga askarigan oo lagu sii wadi karo waxaana lagu xukumay ama waxaana lagu xukumay afar sano iyo sagaal bilood oo xarig ah oo oo lagu soo oogay am- ee, kadib- kadib markii lagu soo oogay eedeymo dil ah qoyska iyo saaxiibada maxamed nuur ayaa aada ugu farxay saddex sano kadib sii deynta iyaga oo sheegay in ay rajo weyn ay ka qabeen in la sii daayo maadaama aysan jirin cadeymo rasmi ah oo lagu hayay
mahadsanid dowladda federaalka soomaaliya ayaa ciidamo miina baaris ah u dirtay deegaana ka tirsan gobolka hiiraan oo ay ka socdaan howlgallo ka dhan ah al-shabaab wariyahena xasan diyaabi ayaa eegaya warkan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa deegaanada maxaas beledweyne iyo matabaan ay sheegtay inay u dirayso dhowaan ciidamo miino baadhis ah kadib dagaal halkaasi ka dhacay oo dhex maray ururka al-shabaab iyo ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya oo halkaasi ku sugan ujeedka ciidanka halkaasi u tegayaan ayaa waxa uu yahay howlgallo inay ka sameeyaan la xidhiira dhankaasi iyo miino baadhista ahi ciidanka ayaana sidoo kale waxaa la filayaa in halkaasi ay sidoo kale ay ka sameyn doonaan howlgallo qorshaysan taasi oo u sabab ah markaasi dagaal halkaasi dhowaan si toos ah ugu qarxay ciidanka ayaana waxaa hogaaminaya mas-uuliyiin ka tirsan ciidanka dowladda iyo guddoonka gobolkaasi
ciidanka booliska ayaa howlgal rasaas iyo dad lagu soo qabqabtay ka sameeyay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir faadmo cabdiqaadir ayaa eegisa qof tuuga oo wax haddaana ay jirtaahuna waxa waaye qorogaan diidaynaah kan bulshada oo mudida wax ku qaadaad kaas waxa waaye tuugnacasaa la yidhaha kaas waxa waaye bulshada wuu ka filan tahay in tuug jiro in nabadiid jiro waxaan hadda isu sheegayna maaha waa wax jira laakiin inaan ka guulaysana waxaan u taagannahay habeen iyo maalin saas waa takbiir allahu akbar halla riida halla riida kuwa bawrka sare wata jigmada naawt jigmada allahu akbar saas aawan taliyash
shacabka ku kala dhaqan degmooyinka kaaraan yaaqshidii hilwaa maalmihii u dambeeyey waxay ka cabanayeen ammaandarro soo korortay sida dhaca kooxo dhallinyaro is-aruursato iyo ciyaal weero ah iyo waxyaabaha maanka dooriya balse arrintaasi waxaa ku soo baxay si ay wax uga qabtaan laamaha amniga gaar ahaan ciidanka booliiska dhinaca qaybta bari kuwaasoo durbadiiba howlgallo ka sameeyay degmooyinkaasi dariska ah saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo kaashanaya guddoomiyeyaasha saddexdaasi degmo ayaa intii ay ku guda jireen fulinta shaqada gacanta waxaa lagu soo dhigay dhallinyaro sida mas-uuliyiintu sheegeenna looga shakiyey inay qayb ka yihiin ammaandarida jirta ha ahaatee lagu sameynaya baaritaan howlgalkan intii lagu guda jiray waxaa kormeer ku yimid taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir sareeyo guuta farxaan maxamuud aadan qaroole islamarkaana dhankiisa howlgalkii lagu xaqiijinaya amniga ayuu ka qayb qaatay iyadoona u kuurgalay saldhigyada ku yaala degmooyinka sidoo kale waxa uu socdaal ku tegey waddada dheer ee dhismaha uu ka socday suuqa xoolaha iskuna xirta muqdisho ilaa jawhar waxaana ku weelinaya dhammaan taliyayaasha saldhigyada qaybta bari iyo taliyahooda ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaasha degmooyinka waxaa la burburiyey sandaqado lagu iibinaya xashiishka calaqa qamriga iyo wixii la halmaala xusid waxaa mudan in sandaqadahaasi gudahooda laga helay rasaas tiro badan ciidamada booliiska ayaana la wareegay kormeerka waxa uu ahaa mid halkiisa kasii socday markii uu soo idlaadayna ugu horeyn warfidiyeenka waxaa la hadlay gaashaanle cali calisow xasan cali goof jooge taliyaha qaybta bari
waxaan howlgal ku soo qabanay caawa waxay aad arkayseen xashiishadii iyo cirbadihii iyo waxyaabihii daraagiska ahay iyo ciyaal weeradii iyo wixii intii loogu talagalo amni darrada amniga caqabad ku ahayd waa howlgalkii joogtada ahaa oo maalmahan ay naga soo dhex gashay munaasabadooyin aad iyo aad u waaweyn bulshada ka degan qaybta bari dhammaan waxaan leenahay waa mahadsan yihiin marka xigana waxaan uga digaynaa
guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa warkii duhurnimo oo idaacadda dal sana aad ka dhagaysanayseen warkan warkan xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel